bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasaha taariikhdu ay ku astaysan tahay shan iyo labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan al-shabaab ayaa habeenimadii xalay ahaa weerar waxa ay ku qaadeen mandheera oo ka tirsan gudaha waddanka kenya waxaana weerarka la sheegay in markii hore uu ku bilowday qarax xoogan kaasoo laga maqlay daafaha magaalada waxaa dabadeed xigay tacshiirad koox ka tirsan al-shabaab ay iswedaarsadeen ciidamadii ilaalada goobta ee al-shabaab weerarka ku qaaday lama sheegin tirada dhabta ee waxyeelada ka dhalatay weerarkii xalay al-shabaab ay ku qaadeen mandheera balse waa weerarkii saddexaad oo bil gudaheed mandheera ay ku qaadaan al-shabaab waxaana mid ka mid ah ay ku dileen lix ruux oo masiixiyiin ah kuwaasi oo qayb ka ahaa dadkii ku waxyeeloobay weerarka al-shabaab al-shabaab ayaa hore u sheegay inay kordhi doonto ka dhanka ah kenya ee ay ku hayso gudaha dalkeeda maadaama kenya ay ka mid tahay ciirgalka midooda afrika ee soome ee ka soconaya gudaha dalka soomaaliya xilli ay ka hadlayeen weerarkan al-shabaab ay ka geysteen mandheera ayaa waxa ay sheegeen in weerarka uu ahaa mid sidii loogu talagalay u dhacay khasaare xooggana loogu geystay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada kenya sarkaalka ugu sarreeya mandheera ee dowladda kenya ayaa waxa uu sheegay inay soconayaan baaritaano ku aadan in la xaqiijiyay waxyeelada weerarka ka dhalatay ayagoo sidoo kalena tilmaamay ama uu sheegay inuu dib kasoo sheegi doono khasaarihii weerarka ka dhashay iyo sidoo kale qaabka ay ula tacaaleen ciidamada waddankaasi kenya gaar ahaan kuwii ku sugnaa mandheero xilliga weerarka uu dhacayay waxaa degan xaaladda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasoo ay shalay ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan maamulada puntland iyo sidoo kale galmudug wararka saaka ka imaanaya magaalada ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid ka yara degan sidii shalay waxaana la sheegayaa weli in ciidamada ay sor fadhiyaan ayadoo aysan jirin cid isku hoshay kala dhexgelidda ciidamada iyo sidoo kale in la kala qaado maamulada galmudug iyo puntland ayaa siyaabo kala duwanay dagaalada uga hadlay ayadoo dhinac walibana guul uu ka sheegtay waxaana sii kordhaya dhibaatada dadka danyarta ee soo gaaraysa kuwaasoo gebi ahaanba ka barakacay magaalada gaalkacyo intooda badan kuna nool haatan daafaha magaalada waxaana la sheegayaa in xaalad hor lahay soo wajahday dadkaasi dhinaca kale qaramada midoobey ayaa waxa ay walaac ka muujisay barakaca magaalada gaalkacyo oo ay sheegtay inay ka barakaceen haatan shan iyo toddobaatan kun oo qoys kuwaasoo daadsan daafaha magaalada oo ay ku haysato xaalad bini-aadanimo aada u daran dadkan ayaa waxaa la sheegay qaarkood inay ku adag tahay helista nolol maalmeedka waxaana ay ugu baaqday in dhinacyada dagaalamaya ee puntland iyo galmudug ay si deg dega kaga wada hadlaan dagaaladaasi lana joojiya dagaalada iyadoo wararkii ugu dambeeyay magaalada aynu ka helaynin ay sheegayaan in suurtagal ay tahay saacad waliba in ciidamada mar kale dagaal uu ku dhex maro gudaha magaalada gaalkacyo halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maamulka somalilan ayaa mar kale ku celiyey inaanu marnabo ka mid noqon doonin maamulada dowladda federaalka hoos taga ee ka jira soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka somalilan oo shii qabtay gudaha magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan cismaan cabdulaahi saxardiid oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu sheegay inaysanaba dhici doonin waxyaaba uu ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo sheegayay in federaalka haatan keliya ma tahay aqmulka somalilan taas oo arrimo siyaasadeed sheegay inay kaga maqan tahay balse la xali doono xilli uu ka qaybgalaya calimasaarka madaxweynaha maamulka hir shabeelle ee ka dhacay degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe saxardiid oo warbaahinta la hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha soomaaliya ugu baaqayo inuu kala dhex galo dadyowga walaalaha ee ku dagaalamaya gaalkacyo intii uu ku mashquuli lahaa midda somalilan sida hadalka uu dhigay waxaa ka soo yeedhay madaxweynaha soomaaliya in dalka jamhuuriyadda somalilan ay arrimo siyaasadood kaga maqan tahay habka federaalka ee soomaaliya uuna ku andacoonayo in gobollada waqooyi ay weli dhiman yihiin oo federaalka ka dhiman yihiin ay tahayna in laga howlgalo sidii federaalka loogu soo dari lahaa waxaan leeyahay arrintaas aad ka wada warhaysaan kelmad qudhaa nagaga filan aa kelmaddii adeerkii lagu yidhi oo ahayd iska hadlow inayga waxa weeye ummadda jamhuuriyadda somalilan iyo dadkeedu mar hore ayay tashadeen waa arrin aan waxba kasoo noqonayn arrinkaasu oo arrinkaas uu yahay arrin dhamaatay oo runtii aan marnaba dib loona eegayn loogana noqonin waxaan xasan sheekh kula talin lahaa inuu heshiisiiyo ummadda walaalaha soomaaliyeed ee galmudug iyo puntland oo maanta dhiigooda uu daadanayo muddana daadanay hadalkani ka soo yeeray maamulka somalilan ayaa waxa uu imaanayaa xilli la dardar gelinayo dhismaha dhammaystirka aqalka sare ee sanadkani lagu soo kordhiyey soomaaliya iyadoo maamulada ka jira haatan soomaaliya intooda badan ay soo gudbiyeen matalaada aqalka sare keliyana ay dhiman tahay maamulka somalilan taasoo arrimo khilaaf siyaasadeed kaga maqan haatan sida ay sheegtay dowladda federaalk soomaaliya hogaamiyaha maamulka kaatumo cali khaliif galleer ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inay diraandada cadow ku ah maamulkiisa doonayna inay burburiyaan xilli uu tilmaamay inay arrintaasi ka hortegi doonaan sidoo kalena aysan yeeli doonin marnaba in maamulkooda si macno darro ah lagu burburiyo cali khaliif galleer ayaa sidoo kale sharaxay arrimo dhowr ah oo maamulkiisa ka dhex taagan kuwaas oo qayb ka ah habkii maamulkaasi u noqon lahaa maamul la aqoonsan yahay oo ka hana qaada deegaanada maamulkaasi sheeganaya inuu ka arrimiyo
iyo xoraynta selka hadda cidina saa uma arag waxaa la wada leeyahay xorayntu waa waa waajib waa waajib muqadasa haddana waxa lagu kacayaa iyo waxa la leeyahayna waa ka soo horjeeda markii baa laga xisaabtami doona baarlamaanka iyo xukuumadda iyo golaha sare ee dhaqanka yaa leh arrintaada oo go-aankeeda leh talay u soo gudbinaya taladay u soo gudbinayaan iyo wixii markaa loo adeegsado way hawshii war lama dhuundhuumanayno war haddaan waxaan maqlaynaa kuwo markii horena wada hadallada diisanaa kuwo guddida in la sameeyo diisanaa kuwo galhadba lacag ka dhex ahaa anaa og hadda guddida lama magacaabo wali mas-uul buu ahaa markaasu wuxuu ahaa anaa og oliiska og hebel hebel hebel hebel yaa guddida waa bil oo bisha labaatankeeda hadda waa soo dhaaf bisha labaatankeeda yaa laacaanoo diyaaro loogu soo dirayaa halkaasay ka baxayaan waa mas-uuliyiin weli ka tirsan xukuumaddan iyo hay-adahan suuriya raganimadana haddii laga raadiyo nuunaa nuunaa iyo xaladabuur iyo dowladnimo reerkana hadduu guurayo ayaa yahay cid loo joojinayaa ma ay jirto oo
isla geesta kale cali khaliif galleer ayaa ka hadlay arrimaha wadahadallada ee u soconaya maamulkiisa iyo sidoo kale maamulka somalilan ee ku aadan in xal laga gaaro dagaaladii ka dhacay qaybo ka mida deegaanada gobolka sool ee uu ka arrimiyo maamulka kaatumo sidoo kalena ay sheeganayaan inay ka arrimiyaan maamulka somalilan cali khaliif galleer ayaa tilmaamay in wadahadallada haatan meel wanaagsan ay marayaan sidoo kalena wax walba laisaga soo dhowaaday sida uu hadalka u dhigay waxa uuna sheegay wadahadalladaasi mar kale in dib loosii bilaabi doono
wadahadalkaas baa ka dhindhiman wuu daahay waa la qabanaya bishana intayn dhammaanna waxaan ku rajaweynay wadahadallada ugu horreeyay inay qabsoomaan wax xaggeena si uga dhacana kama iman xagga qoyaha aynu wada hadlay arrimo farsamo ayaa arrimo farsamo yaa yidhi dadka loo dhigaya dadkuun ama ah intan ummadda iyo baarlamaanka iyo kamidka ama ninsoo dadkaa dibadda jooga ee horena qaatino wax uga sameeyay ee kamida iyada aan sheegay dadkaasaa inooga dagelaya war waxaan ma aha dadkii intay sii adoogtaan surxo iyo hargeysa isu sii taagi jiray ee odhan jiray isin hebel baanahay hebeloo siyaasiyaanahay reer hebel baanu nahay ee wax kala ohan jiray oo baabuur la sii jiray oo xoogaha uleeda lacago yaro loo tuuri jiray ma war arrintan inta ka mug weyn war hargeysa xitaa haddii la tago meel lagu daahayoo la joogaya ma war hargeysa hadday dani naqoto oo aanu tagno waxaan u tegaynaa hawshaa socota ee wadahadallada ee waqti qaadan doonta ugu dambeynna hay-adda qaramada midoobey ee u dhaqaaqda arrimaha xuquuqda aadanaha ee u n h c r ayaa waxa ay ka warantay in ay bilaabatay dib u laabashada dadka soomaalida ah ee ku laabanaya gudaha waddankooda taasoo haatan ay sii kordhayso tiradii ku laabatay gudaha dalka soomaaliya u n h c r ayaa waxa ay ku warramaysaa in markii hore caqabadaha jira ay ahaayeen in maamulka jubbaland uu joojiyey dib u laabashada dadka soomaalida balse haatan mar kale dib uu u bilowday dib u laabashadooda waxaweyn waxayna sidoo kale ka dhawaajisay in dad gaaraya saddex kun iyo saddex boqol oo qoys waa soddon iyo saddex kun oo qoys ay dib ugu laabteen gudaha dalka soomaaliya tan iyo labada kun iyo afar iyo tobankii u n h c r ayaa waxa ay sheegtay in haatan jubbaland ay bilowday inay fasaxdo xadka markii hore ay xirtay iyadoo ay sheegtay inayn suurtagal ahayn in dhulka la marsiiyo dadkaasi balse toddobaadkii hal duulimaad uu tegi doono deegaanada maamulka jubbaland sidaa ay ka dhawaajisay warkiiba aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaana warka idin akrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu